jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee taabacsan mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaam ayaa weeraro lixaad leh oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha fagnar ee uruushka tababartay iyo ciidanka xukuumadda maali ka fuliyey galbeedka waddankaas weerar ka miin ah oo aada u xoogan ayay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin la beegsadeen ciidamadan huwanta ah oo ku socdaalayay waddo isku xidhiidhisa deegaanada tiniiko iyo masiina waxaana weerarkan oo ahaa mid qaraxa u haleelay gaari ay wateen ciidamada isagoo halkaasi ku burburay wixii saarnaana ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen bayaan ka soo baxay mujaahidiinta oo ay baahisay mu-asasada azalaaqah ayaa lagu sheegay in weerarka uu intaasi ku ekeen balse ay mar labaad ciidamadani ku dhaceen weerar kale oo kamiin ah oo ku bilowday silsilado qaraxyo ah kaasoo khasaare ka badan kii hore lagu gaarsiiyey calooshoodu shaqaystayaasha fagnar iyo ciidanka xukuumadda dabadhilifka ah ilaa saddex qarax ayay mujaahidiinta la beegsadeen kolonyadii ay la socdeen ciidanka huwanta ah waxaana intaasi kadib xigay weerar toos ah oo ay mujaahidiinta ku ekeeyeen maleeshiyaadkan in ka badan toban askari ayayna mujaahidiinta ku dileen weerarkan kamiinka ah bayaanka ay baahisay mu-asasada azalaaqah ayaa lagu sheegay in mujaahidiinta ay isdul taageen meydadka shan ka mida maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha fagnar ee uruushku soo tababartay iyo toddoba ka mid a askarta xukuumadda maali khasaaraha intaa kuma eka ee waxaa jira dhaawacyo badan oo soo gaaray ciidamada huwanta ah iyadoona qaraxyada mujaahidiinta ay burburiyeen laba gaari oo ka mida kolonyada ciidamadan sidoo kale waxay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin soo furteen laba gaari oo kooyalla ah hub nuucyo kala duwan isugu jira iyo sanduuqyo rasaas ah sawiro ay baahisay mu-asasada azalaaqah ayaana lagu arki karaa gaadiidka iyo agabyadan ay soo furteen mujaahidiinta waxaana qeybaha dambe ee bayaanka lagu sheegay in mujaahidiinta dhankooda weerarkan ay kaga shahiideen shan ka mida dagaalyahanadooda dhinaca kale waxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin weeraro isku mid ah ku qaadeen laba xarumood oo ay ciidanka xukuumadda maali kaga sugnaayeen galbeedka waddankaas weerarka koowaad oo ka dhacay deegaanka dijaani ee dhaca galbeedka dalka maali waxay mujaahidiinta xaqiijiyeen inay ku jebiyeen ciidanka xukuumadda bomaako ayna howlgalkaasi jihaadiga ah kusoo furteen hub iyo saanado milatari mujaahidiinta waxay howlgalkan ku gubeen afar gaari oo kuwa ciidanka ah iyo laba mooto oo kamid a mootooyinka ay soomaalidu u taqaano dhugdhugleyda waxay sidoo kale mujaahidiinta soo furteen hal qore oo b k m ah saddex qore oo a k ah iyo toddoba iyo toban keed oo hub ah iyo afar sanduuq oo ay ka buuxeen rasaas nuucyo kala duwan leh muuqaal kooban iyo sawiro ay faafisay mu-asasada azalaaqah ayay mujaahidiinta kusoo bandhigeen waxyaabihii ay kusoo furteen weeraradan